degmada xudur ee gobolka bokool ayaa waxaa ka taagan xaalad adag oo dhanka adeegyada caafimaadka ah gaar ahaan la-aanta daawooyinka laga maarmaanka u ah daaweynta bukaanada isbitaalka degmada xudur ayaa muddooyinkii dambe la daaladhacaya xaalad daawo la-aan baahsan ah taasoo si toosa u saameysay bukaanada u baahan daryeelka caafimaadka guddoomiyaha degmada xudur ayaa kormeeray dhammaan qaybaha kala duwan ee isbitaalka uu ka kooban yahay isagoo uu kuurgalay baahiyaha ka jira isbitaalka waxa uuna la kulmay maamulka isbitaalka degmada xudur ee gobolka bokool aadan nuur macalin agaasimaha guud ee isbitaalka degmada xudur ayaa ugu horeyn ka warbixiyey daawo la-aanta ka jirta isbitaalka guud ee degmada xudur dadka kuweewnamay waa taradiyo maanka badana degmooyinka degmooyinka habdhuure buurdhuhunle elberde tiyeeglow qurajoome iyo tuulooyinka hoos kuweeyan yaa may waa dadka unagaabalaynaanka badan araga kortan hindhoogin maana dadka indiro marka shalay madaraad lananta ka waraysan ondaninka koy tumi kow maalmood iyo wayna erayhe maalin kasta buuruun dadka ku qaaday hatan hoohiyaayaan isbitaalka leeshaan tumi kow maalmood oo maalin dhati onka jarn yani ku warami marka isbitaalka saasa lan kirami marka isbitaalka may kale haka koraray wal eed dhab lanka qabay oo dadka way waa yani lanka dhab qabay raajo oo asri ah oo digital ah haka korarti balan hata oo una hata ka jarnan juulay ya la daafuri raajadaas way waa yani anin baahanayn yani dhaqataan iyo sugitaan iyo online oo digital ah dhanka kale guddoomiyaha degmada xudur ee gobolka bakool maxamed macalin axmed ayaa hay-adaha samafalka iyo wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed soomaaliya ka codsaday in la keeno daawooyin isbitaalka degmada xudur oo uu sheegay inay ku xiran yihiin dad aada u badan way ilaahay ku tugan ani walaay oo gaabis jiro masanhayn boorbelaan isbitaalka jara ku jara ani ilaahay maanase sehela ninka bi maadaama ummado badan anise koytay caafimaadka ankoyti isbitaal oo maanaha shanta degma iyoonayto sdi eri dhan laku xukumaayo masanhaayna daawadiisan kooya dadkan eyi runtii waa arrimo oo muhiim ah runtii meelin wayba ku jira gaabisa jira maalin dhaweyd wayna ku dhameeya shaqaalaha guud ahaan damal caafimaad ee deegaankan ka shaqeeyay si ay tuylan qofadha ku dhame isbitaalkuna tirowna tumiisa daawo ma jarta magaaladan isbitaalkan daawo ma jarta lankigeeka bokaan ee kooye runtii daawlaaan ku aadan dhakhaatiirta isbitaalka degmada xudur ee gobolka bakool ayaa waxaa ku xiran kumanaan qof oo ku sugan degmada xudur iyo deegaanada hoos yimaada kuwaas oo si joogta a u yimaada si ay u helaan daryeel caafimaad